bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal si kasta oo maqalka idaacadda galgaduud idiin soo gaarayo kusoo dhowaada warka habeennimo oo idaacadda galgaduud qodobada warkeena fiidnimadan ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya oo maanta ka hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda amniga iyo gudaha ee dalka duqa magaalada muqdisho oo sheegay in maxkamadda lasoo taagi doono shaqaalaha gobolka ee aan shaqaynin shantii bilood lasoo dhaafay islamarkaana mushaarka iska qaata dadka ku nool xaafad ka tirsan magaalada muqdisho oo dowladda ka dalbaday in laga dulqaado ciidamo ay sheegaan inay dhibaato ku hayaan ururka al-shabaab oo baahiyey magaca nin ka mid ahaa raggii weeraray xarunta oto oto oo ay degganaan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga madaxweynaha hirshabeelle oo furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka maamulkaasi guddoomiyaha ee gobolka banaadir oo degmada hodan u magacaabay guddoomiye cusub madaxweynaha maraykanka donald trump oo sheegay inay nato ku heshiiyeen kordhinta kharashaadka difaaca iyo dhiggiisa faransiiska oo beeniyey qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad warkeenna fiidnimadan dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allahawadal u ogolaado mar kale habeen wacaano wanaagsan dhegaystayaal taaradu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha toddobaad ee juun sannada laba kun siddeed iyo toban kusoo dhowaada qodobadaad maqasheenoo faah-faahsan aynu ku bilownay badi dadka shacabka ah ee ku nool xaafada ka tirsan degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxa ay digeen banaanbaxa ay uga cabanayaan ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo ay sheegaan inay dhibaato ku hayaan dadkaasi ayaa waxa ay ku nool yihiin waaxda koowaad ee degmada kaxda ee liiqliiqato ex kontarool xere mugdi waxa ayna sheegeen in lagu duldhigay ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya islamarkaana ay doonayaan in dad kale loo cabiro dhulkooda qaar ka mid ah dadka banaanbaxa dhigayay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada milatariga ah ay doonayaan in dhulkooda ay barakiciye ay ka barakiciyaan islamarkaana ay dad kale ku wareejiyaan waxay sheegeen in dhulkooda uu haysto dukumenti ama caddayn ay ka haystaan dowladda hoose islamarkaana ay yihiin dad muddo qarni ah deganaa ee dhulkaasi islamarkaana waxaay sheegeen in lagu haysto si sharci darro ah ugu dambeyntii waxa ay ugu baaqeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre inay ee xiisadaasi soo farageliyaan islamarkaana ay ka qaataan ciidamada milatariga ah ee dhibaatada ku haya
wuxuu naga dhacayaa dhulkeenni annaga aan lahayno dukumentigaan u haysanay sharcigaa oo aan sida xalaashaa nagula siiyey dowladihii asaga ka horreeyay ay nagu siiyeen waxaana u sheegaynaa dowladdeennii kacaankeed waxay u burburta cadaaladdarro waay cadaaladdarradan aan ka soo bilaaba xeryan aan ka soo bilaabanin ilaa gubadley saddex iyo toban xero ilaa iyo oodweyne ilaa geeska gees ilaa dhinac ka dhinac oo laga bilaabaayo dhinacan maxay tahay waa cadaaladdarra aan ka tisanayn waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka inay cadaaladdarrada naga dhaafaan dhulkeenna faraha nooga qaadaan dukumiintigaan u haysannaa si sharcigaan ugu haysannaa dukumiintigeenna si oon waxaan rabnaa xorriyadda oo xalaala inaan ugu noolaanno dadkii guryaha degnaa waa kuwaana soo barakacay waxayna u soo barakacay meelay ku oydaanay laayihiin guryiinmalaadihiin madaxweyne farmaajo waxaan ka rabnaa inaan aan maaragtay ii sheeg dukumiintigeenna waa kanaa si sharci oo xalaalaan nagula siiyey waraaqadiheenna waa kuwanaa wasala allah wbaark wasalam calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan halkan isugu nimid waxaan halkan isugu nimid inaan ka mudaharaadno dhibka ay nagu hayaan ciidamada haddii aan nahay xaafadda liqliqato waaxda koobaad ee degmada kaxda waxaa waaye waxaana soo duldegay ciidamo waxaana loo sheegay dhulka aan deggannahay inay rabaan inay dad kala siiyaan oo loo guryaha ku yaalla la burburiyo oo dad kale loo cabbiro arrintaas ayaan ka mudaharaadnay dhulkan dukumiintiya uu leeyahay gobolkuu yaallaa rasiidii sabarlooga u go'an dadaa diblakayd la soo siiyey inunka dukumentiga ka dhumay oo yariisu hadda dukumenti diblakayda soo siiyey oo haysto ku leh mulkiyad dadeed waayey intaasoo jeeraa la kala gatay wasaaradda maaliyadda cashuurtay waa bersonal broberty wax oo dad gaarhi leeyihiin waayey dadkani way iibsadeen waa waxaa la degan yahay muddo dheer oo dhowr iyo toban sana ah masaajidyaa ku yaalla sida aragteen mashruucyaa ku yaalla deegaana waxaanoo dadku meeshii degan yihiin ma garanayno sifada ina loo burburiyo warqadaha loogu soo qoray oo la leeyahay dad kale oo dhul laga qaaday ayaa la siinayaa in qof soomaaliya dhul laga kiciyo uu leeyahay codkaasoo dhammaystiran dhegeystayaal waxaad ku banqli doontiin barnaamijka bandhigga dhacdooyinka markaanse haddaan aadno golaha wasiirada soomaaliya ayaa kulan maanta ay yeesheen waxa ay kaga hadleen weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda amniga iyo gudaha ee dalka warbixintaasi waxaa noo faahfaahinaya waryaheena magaalada muqdisho maxamed abuukar dabaashe
golaha wasiirada soomaaliya ayaa ah maantoo khamiisa waxa ay muqdisho ay ku yeesheen shirkoodii caadiga ahaa waxaana shirka duminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre inta badanse waxaa golahu ay warbixino ay ku eegaan marxalada uu dalka marayo golaha wasiirada ayaa maanta kulankii toddobaadlaha ahaa ay ku yeesheen muqdisho waxay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo xilligan uu marayo xaalka dalka soomaaliya ugu yareen xubnaha golaha wasiirada ayaa waxaa warbixinay ka dhageysan wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale kaas oo golaha wasiirada faahfaahin ka siiyey weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta oto oto oo ay xafiisyo ay ku lahayeen wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha weerarkaas oo mas-uuliyadiisu ay sheegatay ururka al-shabaab golaha ayaana warbixin ka dhageystay wasiirka amniga waxaana wasiirka amnigu golahu horgeeyey warbixintiisana ku daray in weli ay socoto baaritaan ay wadaan sida weerarkaas u dhacay weliba qaabka uu weerarkaasi shabaab ugu sahlanaaday inay xarunta ototo ay gudaha u galaan deetana ay ka dagaalamaan sida uu warbaahinta u sheegay shirka golaha wasiirada kadib markuu soo idlaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isaaq kadib waxaa warbixin guud laga dhageystay warbixinta amniga wasiirka wasaaradda amniga oo ka warbixisay xaaladda amniga guud ahaan dalka meesha uu marayo iyo gaar ahaan qaraxii ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ay warbixin guud siiyeen golaha wasiirada ee maanta kasoo qaybgalay kulankaasi waxa ay warbixin faahfaahsan ay ka bixiyeen halka uu marayo baaritaankii lagu hayay qaraxaasi siduu u dhacay iyo sidii waxyaabo badan oo baaritaan guud ay ka waday wasaaradda amniga oo ilaa iyo weli riboortka laga sugayo
intaa kadib golaha wasiirada soomaaliya ayaa sidoo kale waxay warbixinay ka dhageysan wasiirada xukuumadda soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa soo bandhigay sharciga hantidhowrka guud ee qaranka kaas oo wasiirku sheegay in ahmiyad gaara u leeyahay dalka soomaaliya sharcigaasna la doonayo in golaha wasiirada ay meel mariyaan si loogu gudbiyo baarlamaanka soomaaliya sidoo kale golaha ayaa waxaa warbixin horgeeyay wasiirka qorsheynta kaasoo kaga hadlaya shaqooyinka ay dalkay ka hayaan hay-adaha ajaaniibta ah waxaase golahu isku raaceen in si dhab ah loola xisaabtami doono hay-adaha samafalka ee gudaha dalka ka shaqeeya
ajandayaashii meesha lagu hadlay waxaa ka mid ahaa wasaaradda maaliyadda oo ay soo bandhigtay sharciga hantidhowrka guud oo sidii hantidhowrka qaranka uu ku heli lahaa sharciyad iyo wax allaale waxa u baahnaa loogu dhammaystiri lahaa waxa uu maray maanta qaybintii koowaad ayuu maray golaha wasiiradana loo qaybiyey taasina waxay ka mid ahayd mid ka mid a ajandayaashii shirkii maanta golaha wasiirada ajandaha ugu dambeeyo siyaasadda kormeerka iyo qiimaynta oo ay soo gudbisay wasaaradda qorshaynta oo maanta la
codkaasi waxaa uu dambeeyey warbixintii waryaheena maxamed abuukar dabaashe halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda galgaduud waxaad naga maqlaysaan muujada sideededhibcshan f m sidoo kale waxaad si toosa nagala socotaan barteena life streamkan ku leenahay ee baraha bulshada ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in nato ay ku heshiiyeen kordhinta kharajaadka difaaca madaxweynaha maraykanka waxa uu hadalkaasi ka sheegay shir jaraa-id oo uu maanta ku qabtay caasimada dalkaasi beljamka ee bruseles oo ay hogaamiyaasha dowladaha xubinta ka ah ee nato kulan uu uga socday waxa uu sheegay inuu maanta aada ugu faraxsan yahay in dowladaha isbahaysiga nato ay ku heshiiyaan in la kordhiyo kharajaadka difaaca ee dalkaasi dhinaca kale madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxa uu beeniyey sheegashada dhigiisa maraykanka ee ku aadan in dowladaha isbahaysiga nato taageereen in la kordhiyo dakhliga difaaca wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku goodiyey in maraykanka uu isaga bixi doono isbahaysiga nato oo la as-aasay muddo haatan laga joogo toddobaatan sano dhegeystayaal guudaha intaasiaan kusoo gabagabeynayaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray warka fiidnimadan waxaa idinla socodsiinayey anigoo cabdikaafi xasan axmed dhanka farsamada waxaa ka qaabeynayay saaxiibkay siyaad bare sidoo kale akhyaar badan ayaa gala qayb qaadatay uu ducajeel ka mid yahay warkan midnama intaan kulmi doono dhegeysiga inaad ku mahadsantihiin nabadgelyo